bismillahi raxmaani raxiim hadee dacwadu markii horeba markii la galay waa tii ay maxkamada tiri waa la geli karaa oo ay tiri marka ha soo gudubsadaano markii hore waad ogtahay ma la geli karaa mase lama geli karay doodu aheeday taasina waa tii maxkamadu waa la geli karaa xukuntay marka hadda qaybti labaad waaye marka waa uun caadigeedi hadee waad ogtahay dawladii hore ayaa mataqaana arrintan bilowday aad ogtahay waa tii mataqaana mumarandam of andaristankii arrinti aheeday heshiiskii is-afgaradka ahaa khilaafka ka bilowda ayaa halkaas tegay marka hadee waa laga war dhowraa dhibaato kale ma jirte waa uun dacwadiioo sii socoto wejigii labaad u gudub waayahay soomaaliya ee mas-uuliyiinta ka socda ee heeg gaaray waxay gudbiyeen qeyb ka mid ah qoraalka dacwadda ee soomaaliya marka maxkamadda maxaa laga fili karaa markaad eegto dhinaca kenya abaabulka ee wado maxkamadda horay go-aamadii iyo qaabkii ay uga hadashay maxaa la filan karaa
hadde dawlad horta sida ad oday cadaalad mar aad cadaaladdu sideedaba wixii jira ayay xukumaysaa maxaa yeelay waxa la isku heesto ayaa waxa u beysha maxkamaduna waa maxkamada caalamiga eedo kama dambaysta ah marka xukunka kasoo baxa marka waa khasab in loo hogaansamo laakiin hadda soomaaliya mataqaanaa rajadeedu aaday u fiicantaa maxaa yeelay iyadu hadda soomaaliya jihadeedu kuma jihaysno inay bad badda kenya hawa ugama jirtee waxay ay iyadu laheed un waayo waxa ay raadsanayso marka sidaa darteed marka adiga waxaa laga war dhowraa maxkamadda waxa ay xakuntaa laga war dhowraa laakiin hadda soomaaliya waa ku kalsoontaa maxkamadda wayna u gudubsatay wax macluumaad ahay oo muujinaya lahaanshaha badda la isku heesto marka arrintaas marka cadaaladdu sideedaba adiga inaad u hoggaansanto macluumaadka cadaymankaaga aad geysataa loo baahan yahay hadda adigu isuma cadaalad fali kartid marka dacwadii laakiin hadda si fiican ay ku socota waa gartay tuhumo waxaa ah jira in wadamada qaar markaa maxkamadda codadka ku leh ay dhinaca kenya ay la safan yihiin ma kuu muuqdaa tuhinkaas ah wadamadaas haddii ay dhacdo in kenya ay la safan yihiinna maxay saameynao soomaaliya iyo gudahaan dacwadda ay ku yeelan karaan
de maxkamada caalamka sideedaba waa maxkamad ballaaran waxayna leedahay heerar kala duwan heerar dhegeysi heerar sare marka dambana hadda garsoore ayaa arrinta loo xil saarayaa oo markaas qaybtaas ugu dambaysa marka shanta ugu sarreysa mid kamida ayaa loo dhiibayaa waana laisla eegayaa marka marka guud ahaanna waa marka horeba waa la fadhiisanayaa markii leesla gartana adiga kama dambaysti garsoore saraa loo dhiibaa marka arrintaasi arrin oo waxaa waaye oo oo kama dambaysi hadde meeshaas oo kalena adiga kama jirto shaksiyadaha ka jirtee meel ma ahan oo corruption iyo ay yeelaan ma ahan waa meel adiga kama dambaysa marka waxay meeshaas taga adiga hebel uu la safanya iyo waxaan iyo laaluush iyo waxaas iyo kama jiraan marka waa wax kama dambaysa oo oo oo cad oo transparency-a marka waad ogtahay soomaaliyana hadda mataqaana iyadu arrintaas si habaysanay u gudbisay dhegeysiga hoose iyo midka sare iyo midka dhexa intana way maraysaa marka ugu dambayntiina markaas wax khalada hadday yimaadaan xataa meeshaas waxaa waaye waa lagu naqdaa oo malahan meel si dheedheel cadaalad darre looga fuli karo
waa garta marka rajada ah in soomaaliya dacwadeeda ay ku guuleysato
maya taas baqdibu kama jirto waa boqolkiiba boqol oo wax cabsiya oo ku aadan in soomaaliya dacwadda ay ku guuleysan weyse ma jirto soomaaliya sideedaba meeshaas ay aaday oo ay u aaday cadaaladda meel aan ahayn ay u aadi karta fursad kale oo u furan ma jirto marka taasi waa waa halkii ay xaquuqdeeda ku heli lahayd meel kaleoo hadda u furan ma leh
waayahay ugu dambeyn marka maxaad soo jeedinaysaa oo ku aadan arrintan
hadda arrintaa markii horeba adiga arrin waxay ahaaday dadka soomaaliyeed inay uun la socdaan oo ay mataqaanaa arrintaas ilaa ay ka dhammaanayso ay indho dheer indha dheer ay u yeelaan oo ay taageeraan talooyinna ay siiyaan waxay kari karaan wakiilada noo dacwoonaya intaas wax ka badan ma ma la samayn kara intaasaan ugu baaqi lahay shacabka soomaaliyeed midnimadoodana ay muujiyaan